sanada kadib markii ugu horreysay waxaa xarunta madaxtooyada lagu qabtay bandhig faneed loogu magac daray socdaalka nabadda iyo soo dhoweynta fanaanka soomaaliyeed nimcaan hilaaca waxaa ka soo qayb galay madax ka tirsan koonfur galbeed iyo bulsho u badnaa gabdho iyo wiilal oo xiisaynayay bandhigga fanaanka soomaaliyeed ee nimcaan hilaaca ayaa masraxa waxa uu ka soo muuqday isagoo xihan dharka hidaha iyo dhaqanka ee deegaanadan lagu yaqaano wuxuu soo bandhigay heeso kala duwan oo qaarkood ay ahaayeen heeso maay ah oo baydhabo iyo bulshadeeda lagu ammaanayay wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed ayaa sheegay in bandhigan oo ah kii u horreeyey oo maamulka koonfur galbeed suurageliyey uu muujiyo amniga la isku halayn karo ee baydhabo ka jira waxaan rabaa si toosa caawa in aan ugu markageliyo sidii horena ay guddoonka gobolka iyo galbeed madow aan ugu soo dhoweeyeen ka wasaarad ahaan wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshadu waxay leedahay nimcaan hilaac ku soo dhawow magaalada baydhabo baydhabo waa magaalo soomaaliyeed oo aan la kala lahayn sida ay maanta nimcaan u soo dhoweysay horay kuwo kale u soo dhoweysay waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdana inay hanan doonto fanaaniin kaloo soomaaliyeed oo qaybahooda kala duwana inay ka imaan doonaan shaki kuma jiro idinkana reer baydhabo iyo reer koonfur galbeed intaba waxaan ka rajaynaynaa inay gacmo ballaaran ku soo dhoweeyaan walaalaha iyaga xiisaha u qaba caanaha magaalada baydhabo iyo marabka magaalada baydhabo nin kastoo magaaladan ka tegayana wuxuu tilmaanaya laga bixiyaa magaalada baydhin
madaxda maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa ka shaqeeyey in nimcaan uu baydhabo yimaado si bulshada deegaanada koonfur galbeed uu usoo bandhigo heesihiisa waana meelaha ugu badan oo baydhabo fanaanka aad looga taageero balse guddoomiyaha degmada baydhabo ayaa sheegay in haddii amniga si aada loo adkeeyo fanaaniin kale oo caan ah baydhabo ay imaan doonaan
baydhaway boomeelo maalan hantaa ustaa naga doonaysaana mustaqbalka may maraqadaanate dadka barnaamijka taageeray maxamed cabdilcasiis iyo saaxiibshay mar baydhadowlayna fursada jaalaska geedka ilaahdiisa ka faa'idaysada amnigii may bood ka shaqeeya sidii amnigiinu horumar bari